madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud oo bilihii lasoo dhaafay ee xurguf siyaasadeed oo xoogan kala dhexaysay qaar ka mid ah maamul goboleedyada uu shisheeyuhu dalka ka dhisay ayaa sheegay in markan uu diyaar u yahay inuu wadahadal la furo maamul goboleedyada ka soo horjeeda siyaasaddiisa dhanka kalena ka biyadiiday damacyo badan oo u maaganaa hirgelintooda xilli uu dhowaan xasan sheekh ka qaybgalayay kulan ka dhacay madaxtooyada dowladda federaalka kaasi oo ay ka soo qaybgaleen xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka dowladda federaalka ayaa waxa uu xasan sheegay in uu diyaar u yahay in uu barbaryo maamul goboleedyada ka soo horjeeda sida jubbaland iyo puntland madaxweynayaasha dowlad goboleedyada madaxweynayaashaa nala jooga iyo kuwa naga maqanba dhammaantood aniga waa u wada mahad celinayaa kii xataa maanta naga maqanna maalmo badanuu nala joogay oo wax badanuu nala aqbalay wax badanuu nala ansixiyey wax badanuu nala meelmariyey ninmaan maalinna aan wax nala meelmadanin ka mid ma aha walaalaheen waa la hadlaynaa awalna waa la hadalnay haddana waa la hadlaynaa waa daba joogaynaa hadday naga ogolaadaan inaan u tagno waa u safraynaa waa u tegaynaa hadday naga ogolaadaan inay noo yimaadaan waa baryaynaa inay noo yimaadaan dhib iyo colaad iyo xumaan iyo xaggaan ka soo jirta ay ma jirto haddii hadda xoogaa yar ay jiraanne waxaasi waa wax bixi doono mustaqbalka dhow haddii alla yidhaah hadalkan uu xasan sheekh jeediyey ee calaacalka ah islamarkaana u muuqday mid uu ku beerlaxawsanayay siciid deni iyo axmed madoobe oo labadoodaba dhabarka u jeediyey madaxweynaha dowladda federaalka ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyada oo ay dowladda federaalka wajahaysa khilaafaad xooggan oo kala dhexeeya qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka ka dhisan dhowaan ayayna ahayd markii uu axmed madoobe ka dhaqaaqay shir ka dhacayay magaalada muqdisho islamarkaana uu ku martiqaaday xasan sheekh maxamuud